أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon saraakiil ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose jabhadda oromada ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay kaasoo ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya waxaa halkii ugu sarraysay gaaray mooshin xilka qaadis ah oo xildhibaanada baarlamanka riddada ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdi barre mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay farac cusub machadka qurduba ee deegaanka garbaweyn ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas kalluumaysatada xeebaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey boobka maraakiibta shisheeye ay ka wadaan xeebaha soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan saraakiil ka tirsanaa murtadiinta ayaa lagu dilay degmada diinsar oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan wararka ka imaanaya degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi uu ka dhacay weerar lagu dilay saraakiil ka tirsanaa maamulka riddada ee koonfur galbeed dilkan ayaa waxaa ka dambeeyey mid ka mid a maleeshiyaadka riddada waxaana la sheegay in laba sargaal uu ku toogtay gudaha saldhigga degmada diinsoor dadka deegaanka ayaa sheegay inay muddo maqlayeen rasaas xooggan oo la isweydaarsanayay taasoo dhex martay maleeshiyaadka lafta gareen iyo askariga weerar ka qaaday ninka dilay saraakiishan ka tirsan maamulka riddada ee koonfur galbeed ayay warar ku sheegayaan in isaga oo dhaawac ah uu isaga baxsaday magaalada xaalad kacsanaan ah ayaa maanta ka taagan magaalada diinsoor kadib dhacdaday xalay ka dhacday saraakiisha maamulka riddada ee degmada ayaana waxaa soo food saartay cabsi ay ka qabaan maleeshiyaadkooda ma aha markii ugu horreysay oo askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada uu fuliyo weerar noocan oo kale ah oo uu ku dilay saraakiishiisa askarta riddada ayaana toogta saraakiishooda haddii ay soo kala dhexgalaan muran mararka qaarna waxaaba dhacda in falkanba ay fuliyaan iyaga oo cabsan mahadsanid abu xasaan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo murtadiinta ay kaga sugan yihiin agagaarka xarunta maamulka riddada ee degmada kaxda waxaana dhawaqa qaraxaasi laga maqlay xaafadaha degmadaasi dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ayaa howlgal qorshaysan oo habeenkii xalay ahaa ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha degmada afgooye ee wilaayadaas waxay ku dileen askari ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan kuwa jawaasiista ee loo yaqaano dharcadka waxayna mujaahidiintu soo qaniimaysteen mooto uu watay askarigaasi kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
دق الطوب ولاد معركة هيا جدان صبر لا لا تفوته من وفاة الباري
kataa'ib al ikhbaariya ayaa bahisay muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqo oo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ahaa oo ku sugnaa deegaanka cali farxaane duleedka degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose
أفركه بالأرض عزة يدعس الأرض عزة يدعس الطبول المعركة هيات قدام لا لا تتركه من مرتزق باغي muuqaalkan ayaa lagu soo gudbinayaa laba askari oo lagu dilayo kamiinka kuwaasoo rasaasta laga keenay dhabarka dambe iyagoo islahaa nolosha ku baxsada والهجة صوبه تجناس واحترس صوبه تجناس واحترس الطبول المعركة هيات قدام وانغمس ثارنا لا تتركه من مرتزق ugu dambayntiina muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa laba qori oo midi uu yahay b k m iyo boosh
جمهم دعس كبر وقل باندركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد
jabhadda oromada ayaa fulisay weerar khasaare culus geystay oo ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya yaasir maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya jabhadda xoreynta oramada ee magaceeda loo soo gaabiyo o l a ayaa lagu soo waramayaa inay weerar geystay khasaare xoogan ay ku qaadeen magaalada saluuda oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta caasimadda adisababa ee dalka itoobiya ilawareedyo ayaa sheegaya in weerarkaani uu dhacay arbacadii lasoo dhaafay laguna dilay madaxii magaalada saluuda waxa uuna weerarkani ku soo aadayaa xili lagu jiro qabanqaabada shirmadaxeedka soddoniyo sideedaad ee midowda afrika oo sabtidii ka furmay magaalada adis ababa weerarka ayaa intaasi ku daraya in mas-uulkaasi oo magaciisa lagu sheegay abiy warkow lala dilay rag ka tirsan ilaalidiisa iyo weliba saraakiil kale inkastoo tirada ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin kooxda o l a ayaa war ay ku baahisay baraha bulshada ku sheegtay in iyagu ay fuliyeen weerarkani ka dhacay saluuda kuna dileen mas-uul sare oo xabsiga barwaaqa sooranka ee abiy axmed ugu magacownaa degmadaasi iyo taliyihii nabad sugidda ee degmada iyo xubno kale oo la socday sidoo kale jabhadda o l a waxay ku sheegtay bayaankana ay soo saartay inay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka degmadaasi jabhadda xoreynta oramada ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkani ku shaacisay inay weerar ragool celis ah ku qaadeen deegaanka harsii ee gobolka oramada isla markii uu dhacay weerarka saluuda dowladda saliibiyadda ah ee xabashida itoobiya ayay wararku tibaaxayaan inay qaratay in dad ka tirsan maamulkooda ay fududeeyeen dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka ay ka fuliyeen jabhadda o l a ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee xabashida itoobiya iyo weliba maamulka gobolka oramada oo ku aadan weerarkani magaalada saluuda iyo dhacdooyin kale oo dhowaan ka dhacay gobolkaasi jabhadda o l a ayaa si weyn uga howlgasha inta badan gobolka oramada waxaana lala xiriirinayaa kumanaan shacab ah oo ka tirsan qoobiyadda amxaarada oo lagu laayay dhulka miyiga ah iyadoo sidoo kale la sheegay in kooxdu ay ku lug leedahay afdubyo bahsan oo soo noqnoqday oo inta badan laga qaato madax furasho mahadsanid yaasir waxaa halkii ugu sarreysay gaaray mooshin xilka qaadis ah oo xildhibaanada baarlamaanka riddada ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtad xamse cabdi barre bashiir muxidiin awo iman ayaa faahfaahinaya warbixintan waxaa si weyn isku soo taraya hadalhaynta ballaaran ee ka dhalatay mooshin xilka qaadis ah oo ay gudbiyeen inta badan xildhibaanada baarlamanka riddada kaasoo ka dhanaa ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo lagu eedeeyey xil gudasho la'aan ilo lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in in ka badan laba boqol oo xildhibaan ay qoreen mooshinkan kaasoo gilgilay xukuumadda riddada ee xasan gurguurte islamarkaana sababtay in furitaanka kala fadhiyada baarlamanka riddada uu muddo laba toddobaada dib u dhaco waxaana lagu waday in horaantii bishan uu furmo balse la tilmaamayo in xasan gurguurte is-hortaagay inuu baarlamanka riddada furmo xildhibaanadan mooshinka wada ayaa shirar ku qabsaday magaalooyinka muqdisho iyo nairobi kuwaasoo shaaciyey jiritaanka mooshinkan iyagoona ku adkaysta inay fulin doonaan xildhibaan cabdirasaaq ciid oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad ee wada mooshinkan ayaa warbaahinta fariin ugu diray xamse cabdi barre isagoo ugu baaqay inuu iscasilo inta aanan mooshinka la fulin oo baarlamaanka la horkeenin midda mooshinka sax waayo mooshinka waa jiraa mooshin waa jiraa miiskuu saaran yahay maalinka baarlamaanka la furana waxa waaye falloorkuu saaran yahay wax la qarinayo maaha anaa ka mida saxiixayaasha mooshinka anaa saxiixa waxaan u saxiixaynana waxa waaye in aan dalkan ka badbaadino nimankan awoodda maroorsanayo oo jidkii dowladnimada naga leexinayo waxaa kaloon rabnaa prime minister aan waxba goynin oo dalkii ama deegaankii uu ka soo jeeday aan waxba ka goynin oo maanta shaqadiisa dhan ay noqotay jaziiran waxaan ka furaya xaflad iyo dikaalan xaflad ka furaan moogay wax kale oo shaqaa aan dalka u haynin waxaan isla qaadanay inaan lagu fiirsan karin in dalka laga badbaadiyo xamse cabdi barre waxaan rabnaa inaan u sheegno walaalow wixii lagu egmaday waa ka gaabisay waa feelgarooday intaan mooshinka fuloorka imaanin oon laysqa qabsanin adiga wax ku wanaagsan waaye inaad intaad timaado aada resign garayso oo xilka ka tagto dalkan sidoo kale xildhibaan ka tirsan riddada ayaa sheegay in sababka ilaa ay hadda u furmilayay kalfadhyada baarlamanka riddada ay tahay in kooxda xasan gurguurta ay ka cabsanayaan mooshinkan wuxuuna xildhibaankan hanjabaad u diray murtad aadan madoobe guddoomiyaha baarlamanka riddada oo uu sheegay inuu qayb ka yahay dadka hortaagan in baarlamanka riddada uu furmo si mooshinka xamse ka yaala loo fuliyo waxay ka mid tahay cabsida jirta waa baqayaan nimankan waxay u furi layihiin baarlamaanka waxay maqleen mooshinka jira madaxweynaha asagoo og maalinkii lixda bisha ay tahay oo la rabay inuu furo ayuu safar iska aaday wax kalena maahane waxaa loo malayaa sidii mooshinadii hore iyo inuu kan yahay oo dadka halala hadlo oo hala kala furfuro oo saan hala yeela iyo waxyaabahaasay wadaan mooshinkan mooshin furfurid u baahan ama yeelaya maaha guddoomiya aadan madoobana waa ku qasban yahay inuu baarlamaanka furo hadduu furi waayo baarlamaana magaalada dhexdeeda kaga furaynaa meeshaasa asagana xilka uga qaadaynaa mooshinkana aan prime ministerka ku tuuraynaa mooshinkan laga gudbay xamse cabdi barre ayaa noqonaya kii ugu cuslaa oo laga gudbiyo hoggaanka kooxda riddada ee gurgurte waxaana wararka ay sheegayaan in mooshinkan ay gadaal ka soo riixayaan oo dhaqaalo badan ay ku bixinayaan murtadiinta kale ah axmed madoobe iyo siciid deni oo iyagu aad u diidan xamse cabdi barre mahadsanid abo ayman muslimiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayey farac cusub oo macadka qurduba ka mid ah kaasoo laga furay deegaanka garbaweyn ee isla wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey xaflad lagu daahfurayay macadka qurduba oo si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud tani waxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan magaalada garbaweyn iyo tuulooyinka ku dhowdhow fursad waxbarasho oo muhiim u ah dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka gaar ahaan da'yarta deegaanka kuwaasoo iminka wixii ka dambeeya la jaanqaadi doona degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud munaasabadda lagu daahfurayay macadka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo waxgarad ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaas shiikhul waali sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa ku dhawaaqay furitaanka macadka qurduba ee deegaanka garbaweyn dhammaan marka waxaan leeyahay dadka calaaqada le leh maamulka deegaankan oo maaragtay joogo hadday yihiin dhammaan insha allahu tacaala in la dadaalo juhdi badan la bixiyo ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta oo taariikhda ay tahay labay toban bishii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriya macadka qurduba farciisa deegaanka garboweyn waa noo furan yahay waxaana maamulo ka ah machadkan oo mudiirka ah sheekhana sheekh mahad isaga insha allahu tacaala noo nadaamin doono noo maamuli doono nabadoonnada deegaanka ayaa si diiran u soo dhoweeyey in laga furo macadka deegaanka waxaan maanta mahad ilaahay ah inaanu ay laga furaayo macadkii qurdaba qayb ka mid ah magaalada garbaweyn farax ka mid ah in laga furaayo alxamdulilah ilaahay ayaan ku mahadihaynaa wax ilaahay lagu mahadiya ayaa noo muuqda hadda ka hor insha allahu tacaala ilaahay nooma qadarin sidaan oo kale wanaaggan oo kale inaan gaarno insha allahu ilaahay baa hadda noo qadaray waana ku mahadihaynaa arda intaan la eg inay ku jirta beledkan la moodi mayn oo qurdubo loo soo maaragta diyaarsho ilaahay aa ku mahadsan oo noo sahlay inay ardadu wax barato waxna ay baraan dadka ayaa loo soo diyaariyey insha allahu tacaala waana ka rajeeyaynaa akhyaartaiyo culummada diyaariday oo u diyaariday xafladan kayrka badan kayrka ka soo iftiima meeshaan garbaweyn oo qurduba faraceeda garbaweyn ififiinka ka muuqda laga muujiyo dadaalkaas badan oo la muujiyey in la sii wado kayrkeeda ilaahayna siiyo annaguna dad u munaasiba aan noqonno oo u laafuran sidoo kale waalidiinta ayaa ku booriyey dhallinyarada in ay ku dadaalaan waxbarashada inaanu qaadanno kuna dadaalno ciyaalka sida uu wax ku baran lahay iyo si kasii wanaag badan inaan u dadaalno ayaa nagala rabaa haddaanu nahay waalidiinta ardada sidaasaan isku ognaha insha allahu tacaala hala dadaalo hala dadaalo farac ka mida furuucda machadka khurduba gaar ahaan magaalada garbaweyn waan dareemina galabta intaan oo arday oo wiilal iyo gabdhaba leh ay u diyaarsan yihiin in ay ka faa'iidaystaan faracaas laga furayo deegaanka garbaweyn in owlaadeenna uu ka yeelo kuwii ka faa'iidaysta cilmiga ay ka baranayaan machadka anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaan la dardaarmayaa dhammaan waalidiinta waxaan leeyahay dadaalkan aad muujiseen miradhalkiisa inaad gaartaan ku dadaaliyo oo cajsi ina gelin muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanka garbuweyne ayaa waxaa laga dareemayey horumar dhanka waxbarashada ah mahadsanid cabdiraxiin maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan dowradan oo socotay muddo toddobaad ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad laba boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka huruwan leh ee hoostaga degmada tiyeglow dowrada intii ay socotay waxay dadka deegaanka ku qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad waxweyn ay ka faa'iideen qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada ah ayaana ka waramayaa bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahiyaa mahadle shukri la-aan iidin ugu riinga leere dowladii toddoba maalmood horwaanla ku socoti eed iyo eed una farax iyo cajaa'ible un ku gaadani kaalanti koowaada dadkii haniinqalgaali dadkii niinsheeni ajar allah ku sii uma alxamdulilah yoo ilaahay aan ka mahadsan yoo ka mahadsan lankii niinkooyini juhdi i dadaal badan yaa niinbi ilaahiyaa mahadle usun ajar allah ku sii unuun haani walku gaadadeen allah noowaal kalimidda koowaad meele eedna ninkula harbiyaay unuuna ku qaldagna qaluubta ahayti qaluubta qaldano jirida le walii sheenaas adduunye aakhar walii kasheenaas eedana ninkula harbi walniin sheegi wali ilaahay agabtis lakamutuysada walniin sheegi wali ilaahay ajar dadku siiya qalbubada fayleen walniin sheegi lankii niin sheegi ilaahay ajar ku siiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdishe maasha allah se la sheegalay doori todobaad ahninsood alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan kolley se wanaagsan un iyoonaytay in sheeg aad balaantaan iyo magaalkaanob alxamdulilah se wanaagsan waa laku qaadani maasha allah ilaahay haniinkab kolley dadkii niinshaanan ilaahay khayr hasi mayba aan rajaysanaa weli intii sananiinku kutabnee ilaa soonkan soddonshiina haatana niilijar saasa id galbugaan anjeeli masaajidkan iyo dadkaanob alxamdulilah iida hanka nuurni ilaahay aan ka mahadsan dadka inaan jaran ilaahay kulle sinida jula khayr ilaahay aan weel sidoo kale malaaqa deegaankaasi ayaa dhankiisa kalimad ka jeediyey xafladda gabagabada dowladda waxaana dadka deegaanka kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan ayna sii siyaadsadaan isagoona sidoo kale u mahadceliyey maamulka islaamiga ah akhyaaray kolley lankii ooman biimadiisu hanshabshii kwaraabo eedunku dherige hadigeeka mayla rooge waktigi cilmiga manataada tanka galal raayaala rooga lankii badaraanle hadigeeka may ku faa'iidaysada kore cilmagan hadigeeka manataada tanka gali wal hadla rooga jaray sidii haatimeel linka bahaay wal isla ogi meel ila kubalaay asaasiyaadki linka bahaay naftar jemeel dhiirir dadku jarti iyoonay dadkii haddana geeka mayl roog asaasiyaadkii iyo ilmigii oo manatada tanka galay lan dadku baradoona luwaysinyi marka he huji dadka nagada ilmagan kan e mayleenaaha eed eedaye faraxadan maha kooba maasiye nka faraxsanle dowradan oo maasha allahu ehoo dadka bilaan imagal baskula qeyb galan dadkii ha qalgaaliyey masgantan sheeni halajeeladi umatiyo ani diinsho waliyo ilaahay fahamsi yoona walku fahamsiyan dadkii ku dambeeyan horta ilaahay miisaanjo akhriyoon hanka kaba dadka yoona liinka weerey uli anaan liinka sheegne samahabaleeka kooyan gololiyo fadsan ilaahay hansiyaadii maylana wali bardeegna ilaahay manaafacaad yo hasi wali deeren haddana markan dad gobsaday si siyaadsaday ilaahan dineb ka dhagaman alihi ka weela maylana akhyaaray hal faa'iidaysadooy anti laka baashalo liis warsado laka xasala beedkii ilaahay yaa dhisnaana nin yaala wala laka dadaalow nagadan ilaahay wadadis marka barnaamijkaas ayaa adduunyana laka deere aakhirana laka deere dowraadka ceenkan ah ayaa inta badan waxa ay u qabtaan maamulada wilaayada islaamiga ah ee bakool dadka reer miyiga ah kuwaas oo muddooyinkii dambe dadaallo dheeraad ah lagu bixinayay si ay u fahmaan towxiidka iyo cilmiga ay rabbigooda ku caabudi lahaayeen mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii kalluumaysatada xeebaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey boobka maraakiibta shisheeye ay ka wadaan xeebaha soomaaliya casaam carafaad ayaa faahfaahinaya kalluumaysatada ka jilaabata xeebta magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey maraakiib shisheeye oo baaba ku haya kalluunka kuwaasoo qaybka dowlada heshiiska sharci darrada ah ay la gashay kooxda riddada soomaaliya boobka xeebaha caasimadda ay ka wadaan maraakiibta shisheeye ayay kalluunsatadu sheegeen inuu keenay gaabsi ku yimid kalluunkii laga heli jiray xeebaha taasoo shaqalaan dhigtay dadkii nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray xeebaha badda xilligan shacbaanka markii la galo malaadaradu way iska dhex jirtay walaahi alxamdulilah horta malayla'aanta oo hadda annagana soo qabatane wallaahi nolosha aad iyo aaday saameen ugu yeelatay qooskiiyo annaga wax ismaareen waanin sida baashaan ay nagu bilaabatay in baddii maraakiibta lagu fasaxay oo maraakiibtaan dhahayaan shidaalay baarayaan iyo wax dhahayaan in malaa'igii saameen weyn oo nagu yeeshtay malaay daryaa nagu dhacday maraakiibtan oo hadda annaga noo imaato oo waaweyn waa dhulkii malaa'iga oo ku noolaa waaye dhululku ay maraakiibta aadeen sida maraakiibtaas umaatin annaga saamee weynaanu qabatay dabeesha markay yaraasay malaayiyaa waynay waxaan ogaanay malaayiga inuu wareersan yahay oo maraakiibta ka kalluumaysanayso maraakiibta badda gudaheeda ku jiraan oo kalluumaysanayaan raggii loo saxiixay iyo kuwa loo saxiixinba inay hoosha ragaastaan annaga ilay waa boojaysanna ilay soomaal haddaan nahay oo baddana macnaa khayraadkii oo dhan lala baxaayo aan ka boojaysannahay annaga saameyna nagu yeelatay abaar weyna waan kala kulanay hadda xilliga hadda aan joogno malaaya kalluunka waa yaryahay baddii waa garanlaana xilligaan oo kale malaay jeedana heli jirnay maraakiib shisheeyaa badda ku jira leeyihiin dooyaha hadday badda noo aadaan maraakiibta shisheeyana waxaan u baahanaha in laga qabto oo anaga khayraadka soo saarno maraakiib shisheeyaa badda ka qaraabanaya hadda xilligaan malaaya noo imaan jirin malaayga wuu yaryahay badda doomi shisheeya maraakiib shisheeyaa ku jiraa layidhi maraakiibta shisheeye dowladaha shisheeye oo na dhacayo kalluunka xilligan wuu yaryahay waa kawaanka waa eber banooni ayaa lagu dhex dheeli karaa waxaa sababtaas keenaysana baddii oo dabeelo ku kaceen oo dabeelo cimiladii oo isbeddeshay baddiina waa abaar dadkii kalluumaysatada ahaa oo badda u shaqa tegaayay waxba kama soo saaraayaan qarash iyo shidaal iyo ayay galayaan baahi iyo macluul ciyaalkoodii kirada guryaha way iska bixin la'yihiin ilmihii way biilan la'yihiin annagii iibinayna oo ganacsatada ahayn xataa wax aan hayno oo alla abuurto ma jirto soomaaliya oo hodan ku ah khayraadka badda ayaa waxaa lagu soo fasaxay maraakiib waaweyn iyo doomo ay leeyihiin dowlado kala duwan oo shisheeye kuwaasoo qaarkood heshiis la galay kooxda radada soomaaliya si ay u xaalufiyeen kalluunka ka buuxa xeebta soomaaliya mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu